faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka subax redio cadow qodobadaad ku dhegeysan doontaan subaxnimadan ee saaka waxaa ugu waaweyn tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo lasoo gebangebeeyey kadib muddo uu socdo tirakoobkaasi wafdi ka socda qaramada midoobay oo gaaray magaalada garow ee caasimada olgoboleedka puntland kulana la qaatay madaxweynaha maamulkaasi dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo sheegtay in howlgallay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ay ku dishay dagaalyahano ka tirsan xoogga al-shabaab nin tuuga ah oo dhac iyo dil ka geystay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada jigjiga ee dowladdeegaanka soomaalida etoobiya beelo walaalo oo ku shiray magaalada buule baroode ee gobolka hiiraan oo shirkaasi najiidala-aanu kusoo dhammaaday kadib dagaallo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socday iyo turkiga ah oo go-aan ka soo saaray qaabilaadda qaxootiga cusub ee soo galaya waddankiisa intaasi waxaynu qodobada ugu doorka roon warka subax ee reediyo cadaado goorna u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanada labaatan toban iyo sagaalka iminkii haatana warkii oo dhan tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa lasoo gebangebeeyey kadib muddo uu socday tirakoobkaasi tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa lasoo gebangeeyey kadib muddo toddobaadyo oo socday tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaa lagu gaaray tirakoobka in la sameeyo xog iyo keyd dhexe oo lagu maamulo shaqaalaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaana tirakoobka waday guddi horey uu magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane sadiiq warfa guddi ka kooban wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa booqday markii ugu dambeysay tirakoobka waxaana halkaa warbixin ka siiyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa uga mahad celiyay hawsha qaran ay qabteen guddiga gacanta ku hayay tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya arrinta uu ku sheegay inay qayb ka tahay qorshaha lagu horumarinayo shaqaalaha ee hadaha dowladda federaalk ee soomaaliya muddadii uu socday tirakoobka shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa mid mid loo tirakoobay dhammaan shaqaalaha wasaaradda dowladda federaalk ee soomaaliya hayadaha kale ee dowladda wafdi ka socday qaraabada midoobay ayaa gaaray magaalada garoowe caasimadda maamul goboleedka puntland kulana la qaatay madaxweynaha maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada garoowe ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay oo hogaaminayo ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ee dhowaan loo soo magacaabay master aadam adal muula kulanka ayay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada puntland saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland iyo mas-uuliyiinta xafiiska qaramada ee puntland waxaa looga hadlay mashaariicda ay qaramada midoobay ka fuliso puntland oo ay ugu horeyso arrimaha biniaadanimada ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya master aadam adal mula oo sidoo kale xafiiskiisa oo sidoo kale xafiiskaasi u qaabilsan arrimaha biniaadanimada waxa uu sheegay in puntland ay ugu dambeysay laba kun iyo labadii haddana uu arko in puntland ay sameysay isbeddel weyn dhinacyada dhismaha horumarka maamulka iyo bilicda magaalooyinka waxa uu sheegay in isbeddelka puntland sameysay uu tusaale wanaagsan u yahay soomaaliya inteeda kale madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa bogaadiyay shaqada qaramada midoobay ee u hayso puntland waxa uu soo jeediyey in waxqabadka bini'aadanimada lagu saleeyo baahiyaha ka jira deegaanada puntland iyo xaaladaha bini'aadanimo ee darsaday arrimaha dimuqraadiyadda puntland ayaa kulanka looga hadlay wuxuu madaxweyne deni la wadaagay xafiiskiisa qaramada midoobay inay ka go-an tahay puntland hirgelinta nidaamka xisbiyada badan dhowaana dowladdu daafurtay qorshaha shaqo ee guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ee puntland dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ay ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ay ku dishay dagaalyahano ka tirsan xoogga al-shabaab war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay ka horteen qorshe al-shabaab ay ku doonayeen weeraro ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha guutada ko iyo tobanaad qeybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare maxamed bedel xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen xubno ka tirsan al-shabaab oo qorsho amni darro ka waday qaybo ka mid a degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxau intaasi ku dinay howlgal qorshaysan oo ay ciidamadu ka fuliyeen deegaanada araar ee muuse xaaji iyo kaaban oo qiyaastii degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose u jirta shan kilomitir lagu dilay tiro ka mid ah xoogga al-shabaab halka kuwa kan la dhaawacay waa sida hadalka u dhigay taliyaha guutada koyotanaad qeybta afartan iyo saddexaad ee xoog ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare maxamed bedel xasan gaashaanle sare maxamed bedel xasan ayaa xusay in ujeedka howlgalka uu ahaa markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqa xoogga al-shabaab oo ahaa biyaha webiga oo ay ku soo fureen xaafado kala duwan isagoona intaa ku daray inay ka hortageen weerarada qorshaysan al-shabaab ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose si kastaba howlgalka ayaa la sheegay in ciidanka dowladda soomaaliya ka fuliyeen gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka ee al-shabaab uu dagaal culus ku dhex maray deegaanka afgaduud buurey ee duleedka baydhabo nin tuuga ah ayaa dil iyo dhac ka geystay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir siday warbaahinta u xaqiijiyay dadka ku nool degmooyinka hodan kaaran iyo haqshida gobolka banaadir ayaa waxay sheegeen shacabka ku dhaqa degmooyinkaasi dhibaato dil dhac iyo cabsigelin iskugu jirta ay kala kulmeen tuug usoo dhacay xaafadahaasi degmada hodan ee gobolka banaadir koox ku hubaysan ayaa xalay ku dilay dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi faarax xiirey kooxda ku hubaysan basooladaha ayaa ku dhex dishay ninka dhallinyarada ah gaari u watay sidaas oo kalena waxaa degmada ka taagan tuugo abaabulan oo dadka shacabka dhibaato kala duwan ku haysa laga bilaabo salaada maqrib ilaa laga gaarayo afarta habeenimo degmada hodan waxaa dhibaatada la qaba degmooyinka kaaraan iyo yaaksheed oo ilaa iyo hadda dadweynaha ku dhaqan degmadaasi sida ay sheegeen in rag qoriga ah k forty sevenka sita oo isku soo duumaryo badan ay dadweynaha ku dhacayaan jidadka laga bilaabo kow iyo tobanka ilaa afarta habeenimo degmada kaaraan xaafadaha qaarkood maalin taacad ayaa tuugadu waxay dadweynaha ugu qaadataa taleefanada gacanta iyo wixii kale ee qalab ah oo ay wataan iyadoo ay jiraan dhowr qof oo dil iyo dhac ay gaarsiiyeen tuugadani oo ku hubaysan hub ka mid ah hubka uu ka mid yahay qoriga aki forty seven iyo bastoolado la sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada jigjiga ee dowladeegaanka soomaalida ethoobiya wararka laga helayo magaalada jigjiga ee dowladeegaanka soomaalida ayaa waxay sheegayeen towlada xoodle ee duuleedka ka ah magaalada jigjiga uu ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari bas ah oo ka yimid magaalada jigjiga kuna sii jeeday magaalada dhagaxbuur war ka soo baxay booliska dowladeegaanka soomaalida ayaa lagu sheegay in shilkaasi ku geeriyoodeen afar ruux oo iskugu jiray saddex dumar ah iyo hal rag ah halka ay ku dhaawacmeen koow iyo toban ruux kuwaasi oo dhaawacooda la geeyey magaalada jigjiga maxamed sayid oo ah madaxa dembi ka hortaga ee gobolka faahaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in koow iyo tobanka ruux ay dhaawacmeen toddoba ka mid ah ay xaaladooda culus tahay laguna daweynayo isbitaalada kaarakaadhe iyo sheekh xasan barre ee magaalada jigjiga beelo walaalo ah oo ku shiray magaalada buloborde ee gobolka hiiraan ayaa shirkaasina jiidal-aan kusoo dhammaaday kadib dagaallo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka soconayay maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada buloborde ee gobolka hiiraan ku sugnaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle si xal looga gaaro xiisad ka taagan degmadaasi hase yeeshee lasoo sheegayo in waxnajiido ah aysan ka soo bixin wadahadallada halkaasi ka socday guddoomiyii hore ee degmada buloborde ee gobolka hiiraan cabdi daahir guure ayaa sheegay in waxna jeedo ah laga gaareen kulamadii dhacay si loo dhammeeyey xiisada ka dhalatay maamul cusub oo loo magacaabay buulobardo balse ay diideen odayaasha dhaqanka degmadaasi wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cabdi cali oo kulamo la qaatay odayaashii waxgaradka buulobardo balse aan go-aan rasmi ah laga soo gaarin go-aan rasmi ah laga soo saarin kulamadii halkaasi ka dhacay odayaashii waxgaradka buulobardo ayaa horey u sheegay in degmada uusan ka shaqaynayn maamul aan lagala tashanin islamarkaasna ay doonayaan in la sameeyo gole deegan si ay i doortaan maamulka degmadaasi kuwaasi waxayna akhbaaraadka gudaha imankan akhbaaraadka caalamka turkiga ayaa go-aan ka soo saaray qaabilaada qaxootiga cusub ee waddankiisa soo galaya dowladda turkiga ayaa walaac badan ka muujisay qaxootiga badan ee kusoo qulqulaya duleedka dalkeeda kaasi oo gaaraya tirada ugu badneed ee dhaqanka qaxootiga caalamka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa si cad u sheegay in uusan dalkiisu awoodin inuu aqbalo qaxooti cusub midaasi uu ku sababeeyey tirada xaddhaafka ah ee qaxootiga dalkaasi hore ugu sugnaa madaxweyne erdogan oo maalintii axaddii ahayd ka qaybgalayay munaasabad lagu qabtay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in xaduudka dalkiisa ay ku sugan yihiin in ka badan siddeetan kun oo qaxooti ah erdogan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaxootigaasi ay ka soo qaxeen dhanka diliib ee dalka suuriya isagoona xusay haddii aan la joojin weerarada lagu hayayo idilib ay sii badanayaan dadka soo barakacaya dowladda turkiga ayaa waxay horey martigelisay qaxooti suuriya ah oo gaadhaya saddex dhibic milyan midaasi oo turkigu ka dhigaysa inuu martigelinayo tiradii ugu badnayd qaxootiga caalamka intaas waxaa ku eg warkii subaxad kala socotay redio warka waxaa soo saaray saaxiibkii mahad nuure aniga galad maxamed ibrahim wayn la socodsiinayay warkaan warka xiga amaan allah